gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur aadan madobe oo kormeer ku tagay xarunta qaran ee howlgallada gurmadka deg dega hoos tagta hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee sodma ayaa halkaasi waxa uu kulan kula qaatay maamulka iyo howlwadeennada hay-adda ugu horeyn maamulka xarunta qaran ee howlgallada gurmadka deg deg ah ayaa gudoomiyaha golaha shacabka la wadaagay warbixin ku saabsan waxqabadka xarunta ee muddadii ay jirtay iyo sida ay uga jawaabtay xaalado badan oo waddanka soo maray iyo gurmadkii ay samaysay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka mudane sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa maamulka iyo howlwadeennada hay-adda sodma ku ammaanay howsha adag ay u hayaan qaranka isagoona ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay dhexdooda isku gurmadaan oo ay garab istaag u muujiyaan midka tabata daran ee u baahan in la caawiyo meesha ugu dambaysay oo ugu foolxun waxa laga sameeyey lala yaaban yahay waa magaalada luuq dadka soomaaliyeed hadday hataa isdilaan oo dagaal ka dhaxa dagaal waa dhacay marmar laakiin foolxumada meesha dheeriga ah in dadkii guryahoodii yacni ganacsigii guryihii deegaanka la baabi'iyo dab la qabadsiyo la baabi'iyo oo magaalooyinkii waaweynaa weliba arrintaas aad iyo aadaan ugu xumaanay marka waxaa lanoo soo sheegay mas-uuliina ku maqan meeshaas xildhibaanaa ku maqan wasiira ku maqan waxaa kala hogaaminaya wefdi ka socday dowlad goboleed jubbaland madaxweyne ku-xigeenkii hogaaminayo wefdigaas oo dhan waxay fadhiyaan luuq waxay noo soo sheegeen in dadka barakaceen ilaa toban milyan toban kun ka badan yihiin dadka barakacyaasha noqday oo guryahooda la gubay ama dagaalkii ku barakacay toban kun inay ka badan yihiin hadda shalay iyo maalmahan waan waan fiicanay gaareen dadkii magaalada ku soo noqdeen laakiin qof gurigiis la gubay ganacis yaraa lahaa la gubay markuu soo noqdo meel u fadhiista ma jirto arrintaas waxaan leeyahay baryortid koowaad in laga dhigo gurmad deg deg ah meeshaas lala gaaro yacni meel teendhooyin haddii loo heli karo onta haddii loo heli karo arrintaas waxay u baahan tahay deg deg maaragtay in wax lala gaaro dadweynaha soomaaliyeedna waxaan leenahay walaalayaal isdil faa'iido waa lagu gaari waayey adduunya aakhira lagu beelay idinka cadow idinku filan oo idin dullaysta idin haysta idinkaa isdilin waa la wada hadli karaa walaa la leeyahay meel looma kala socdo waa la waayey qabiil intuu maaragtay qabiilka la dilo oo asiga ku faa'iiday dilkii reer hebel aan baabi'ina intaas ku helnayla waa la waayey khasaare adduunya aakhira waa laga waayey marka maskaxda ha shaqayso isdilkaas waxaan leenahay ha la joojiyo dadweynaha soomaaliya saasaan leenahay